arrinta midnimada markaan ka hadlayo waxaan rabaa inaan qodob yar ku daro oo soo qaato oo aan ka hadlo dagaalada ka socda laascaano oo aan is leeyahay ma aha dagaal loo baahna dagaal loo baahan yahay ma aha in maanta intaasoo dhiigga ay daadatana odayaashii reer hargaysa ee shalay calanka keenay haddii maanta lagu yidhaahdo xaalad noocaasa burbur noocaasa ka jira xabaasha mayla qabteena way ka soo bixi lahay waanu waa middaas sidaa daraaddeed baa waxaan rabaa inaan idhaahdo war wax walba oo xal lagu dhammayn karo in xabad lagu raadiyo xal ma noqonayso dadka reer waqooyigii shalay iyaga calanka keenay kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii way ku ammaanaayeen way ku sharfanaayeen waxbay sheegteen oo waxay yidhaahdeen dowladdii jirtay baa dhibaato noo geysatay oo waxbaan qabnaa soo ayaan darro kale ma aha waxaad adigu shalay diidganayd aad sheeganaysay inaad adigu maanta intaad samayso waxaad wadahadal ku xallin kartoo lagu dhammayn karayo in maanta manfac iyo xabad la ysugu hayo waxaan rabaa arrinta la asxaabo inaan ku baarno in xabad joojin aan shuruud ahayn la sameeyo ciidamada joogoo dhanna la kala qaado dadkuna khiyaarkooday qaadan doonaan afti baa la weydiin doonaan way codayn doonaan dowladda soomaaliyeedna mas-uuliyad baa ka saaran mujtamaca soomaaliyeed waxa ku dhacaya guriga la burburinayo hooyada barakacaysa iyo dhibaatada xalkuna kuma jiro xabad iyo madfac iyo laysku soo duulo hadday taasii socotana cid waliba wax kala dhexdeeda ka sii dhacayoo ma istaagayso nabsigu waa wax aada u dhib badan waxaan rabaa inaan saaxiibkay muuse bixii idhaahdo muuse waxaad adigu shalay diiday maanta ha isu geyn inaad ku dhacdo dadka ha loo raadiyo wax walba oo dhacyo wadahadal in loo geysto in laga wada hadlo in xal labadeen loo gaaro taasaa xalka ku jira taasay soomaalinimadu jirtaa taasaan ka wada shaqaynayna haddii shalay laydin dulmiyey waan idiin soo hoyanaynaa waxaan idin leenahay raalli ka ahaada idinma qabato waxaad maanta geysanaysaanna waxaan idin leenahay gacantaan idinka haynaa ee joojiya waa qalada